roobabkii xooga badnaa ee maalmahan ka da-ayay gobolkan shabeellaha dhexe ayaa si weyn u saameeyey wax soo saarka gaar ahaan qudaarta inkastoo roobku yahay nimco haddana waxa uu keenaa saameyn waxaa sare u kac weyn laga dareemayaa qiimaha qudaarta marka loo eego qiimihii hore loo iibin jiray sida yaanyada basasha liinta karootada iyo wixii lamid ah waxaana loo aaneynayaa sababo la xiriira inay go-aan jidadkii lasoo marsiin jiray iyo beerihii ay ku tiirsanaayeen oo ay biyo galeen taasi oo keentay inay cirka isku shareerto qiimaha qudaarta sida ay sheegeen ganacsatada iibisa qudaarta because qudaarta markay go-day oo beerihii qudaarta ay ka go-day saameyn wuxuu ugu yeeshay qudaartii yacni qaasha waxyaabihii qudaartii oo raqiiska aheyd way qaashadeen waxaa ka mid ah qudaarta cagaaran sida nyaanyada iyo qudaarta cagaaran ay amshay ansalaatada waxyaabaha qaar okay nyaanyada ibilkii hore waxaa la gedi jiray boqol sideetan laakiin hadda zaaid ay u qaashayso laba boqol ay maraysaa isbedelkaasna waxaa keenay soo beeraha oo go-ay ayaa keenay beerihii ay go-een wadooyinkai ay xirmeen marka taasaa keentay dalagga oo yaroo ansalaatada iyo koostada iyo karootada iyo waxaan kaleenta qaali waaye dhulka yaa rafaadaya waqooysiba kasti soo gasho cirkaa loola galooyahay maaska yar oo ansalaatada waxaa lagu leeynay lix mahaysay todoba mahaysa ayaa lagu leeyay ilan meeshii ay ka baxaayeen aabbii baxa gashi laakiin yaanyada waa anugu dhacsan tahay waana ku rafaadsannahay saan u nahay dadweynaha gobolka shabeellaha dhexe degmada jowr iyo agagaaree inta jiro waxaa laga keenaa geeda barkaana sabuun ilaahay kuuma darnaadee meel layidhaha cabdigaladee adiga dhulkaasaa laga keenaa ayaa inta ka bax raqaylo gal maandheero gal meel kasta tuulooyinka agagaaraha u dhow magaalada ayaa laga keenaa dameer ayaa duudka loo soo saaray caasho hore laga soo qabanaa aasaas lagu keenaa markaasaan dadweynahaynana inaan ku aruurno aan ka sii qaadaynay markaan ka qaadna beec la sii joogsan dhabaha roobaa galay waa rafaadsan yahay gaari yar ma mari karo gaari weyn ma mari karo waxaa lagu keenaya tahriib doon sidii dadki oo macnaha oo sacuudigu socday ahaan doonaa noo lagu keenaa doonta waa soo qaadeey bajaadaa la soo saaraa suuqaa la keenaa suuqa markii la keenaa beec loola joogsanaa keliya saameyn kuma yeelan ganacsatada waxay sidoo kale taabatay dadka ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle maadaama ay sare uga kacday qudaarta qiimihii hore loo iibin jiray bulshada haa si fiican waa dareemaha haa waxaa ka mid ah qudaarta inay qaali tahay dhabbihii xamar loo qaadaya uu go-an yahay meel loo mari lahayn waxaa ugu badan yaanyada basasha ansalaatada babaruuniga liintii basbaaskii wax badan cabashada ganacsatada iibiya qudaarta ayaa imaanaysa xilli ay maalmihii lasoo dhaafay de-een roob saameyn ku yeeshay wax soo saarkii ay ku tiirsanaayeen